إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo oo aad xiliyadan oo kale inooga barateen inaan hawada idiin soo marinno qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar duqayn ah oo lagu garaacay xerada xalane ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare dhaliyey ka fuliyey gobollada gedo bakool iyo shabeellada dhexe in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay xilka ka qaadi doonaan aadan madoobe ayna dooran doonaan guddoomiye cusub xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa sheegay inaysan dowladda federaalk ahayn dowlad madax bannaan islamarkaana uu maamulo madaxweynaha uganda ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dagaalamaya degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose iyadoo faahfaahin laga helayo khasaaraha ka dhashay dagaalladaas intaasi waxay ahaayeen qodobada warka fiidnimo iminkana u diyaargarooba warkii oo dhan الفرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا waa habeen talaado soo gelayso taariikhduna tahay kowda dulqacda kun afar boqol afartan iyo lix hijri dhanka kalena ku astaysan siddeed iyo labaatanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar duqayn ah oo lagu garaacay xerada xalane salmaan axmed ayaa sii ambaqaadaya faahfaahinta warkaas aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaan la soconno aroornimadii hore ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar duqayn ah waxay ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidanka shisheeyaha ku leeyihiin soomaaliya sidoo kalena ay degan yihiin safaaradaha reer galbeedka ee qeybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday waddanka xilligan faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkan madaafiicda ahaa ee lagu qaaday xerada xalane ee waxaa sidoo kale tafaasiil dheeri ah laga helayaa goobaha sida rasmiga loo beegsaday oo uu hadaf ku ahaa islamarkaana ay ku dhaceen madaafiicda ay tuureen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab goobaha la beegsaday waxaa ka mid ah sida xogaha lagu helayo xarunta howlgallada maraykanka ee xilliga la beegsanayay goobtan waxaa ka socday shir u dhexeeyey saraakiil isugu jirta amerikan turki iyo sidoo kale saraakiil kale oo cadaan ah waxaa sidoo kale goobaha la beegsaday ka mid a goob lagu baakimo diyaaradaha daroniska burbur xoogan ayaana goobtaasi soo gaaray waxaa sidoo kale la beegsaday safaaradda talyaaniga ee ku dhex taala gudaha xerada xalane xarunta kooxda calushshaqaystayaasha alfa groub ee ilaaliya safaaradda maraykanka ee xalane ayaa sidoo kale ka mid a goobaha ay madaafiicdu ku dhaceen sida gaarkaana loo beegsanayey marka laga hadlo khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarka madaafiicda ah ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen ee xerada xalane waxaa inta haatan la helay ay xaqiijinayaan dhimashada saddex ruux oo amerikaan ah iyo dhaawaca toddoba kale oo amerikaan ah waxaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay lix talyaani ah mid ka midana dhaawaciisu waa garaab oo waa suuragal in daqiiqadahana soo aadama xitaa uu dhinto wararka waxay tilmaamayaan in khasaaraha nafeed uu intaasi ka badan yahay waayadii u dambeysay weerarada lagu beegsanayo goobaha muhiimka ah ee ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho hoygana u a shisheeyaha wadanka kusoo duulay iyo dowladda federaalkaba aad ayay isu soo tarayeen xerada xalane ayaana ka mid a meelaha mudnaanta ay siinayeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida laga dareemi karay weerarada duqaymaha ay ka geysanayeen magaalada caasimada ee muqdisho weerarka madaafiicda ee maanta lagu garaacay xerada xalane khasaaraha ka dhashayna waa midkii ugu badnaa waayadii u dambeysay oo sidaan tilmaamnayba saddex ruux oo amerikaana ayaa durba weerarka ku dhintay toddoba kalena waa ay dhaawacantay waana khasaarihii ugu cuslaa oo mar keliya ee gudaha magaalada muqdisho waayadii ugu dambeysay maraykanka ku gaara khasaarahana dabcan intaasi waa uu ka badan yahay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa taagnaa hadalhayn la xiriirta qorshe uu wado maraykanka uu ku doonayo inuu ku xero safaaradda maraykanka ee xerada xalane ku taalla saraakiil badan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka ayaa soo jeediyey qorshahan iyo aragtidan iyagoo tilmaamayay in halista amni ee soo wajahaysa ee xubnahooda ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan xerada xalena ay sii kordhayso sidaasi darteedna loo baahan yahay in halistaasi la yareeyo oo xubnaha maraykanka iyo safaaradiisa dadka ka shaqeeyaba loo raro ee magaalada nairobi ee caasimadda wadanka kenya marka wararkan maanta lagu qaaday xerada xalena iyo khasaarahan culus ee maraykanka gaarayna wuxuu dabcan sii dardargelin doonaa qorshahaas iyo aragtidaas ay soo jeediyeen xubno amerikan ah oo ah in safaaradda maraykanka laga raro magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan xerada xalane ee ku dhex taallo in safaaradda maraykanka laga raro xerada xalane waxay mas-uuliyiinta amerikaanka ee qorshahan ka hor yimid ay tilmaamayeen inay ka dhigan tahay burbur soo wajaha dowladda federaalka marka go-aanka maraykanka uu qaato maalmahana soo aadan ayaa la arki doonaa hase ahaatee khubarada amniga ka faallooda waxay tilmaamayaan in markan magaalada muqdisho xaaladeedu ay isbedeshay dadka cadaanka ee duulaanka ku jooga wadankana ay u badan tahay inay ka holeeli doonaan magaalada caasimadda ee muqdisho wixii warar ah ee kusoo kordha khasaaraha ka dhashay duqayntan lagu garaacay xerada xalane oo marba marka ka dambaysa isa soo tarayana dhegeystayaasheenna waan usoo gudbin doonaa insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare dhaliyey ka fuliyey gobollada gedo bakool iyo shabeellada dhexe weerar saaka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo geed caglow oo siddeed kilomitir u jira magaalada jowhar ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaankaasi waxaana halkaasi lagu dilay hal askari iyadoo laga soo furtay qori boosh iyo motobajaaj dhinaca kale howlgal gaar ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada beled xaabo ee gobolka gedo dhinaca kale howlgal gaar ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada beled xaabo ee gobolka gedo ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada maamulka magaalada oo lagu magacaabi jiray indhabuur axmed diiriye bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada itoobiya ee magaalada dinsor dhanka bakool qarax ayaa ka dhacay goob ay ku shirayeen mas-uuliyiinta maamulka la baxay koonfur galbeed ee deegaanka yeed waxaana lasoo warinayaa khasaare kala duwan in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay xilka ka qaadi doonaan aadan madoobe ayna dooran doonaan guddoomiye cusub xildhibaanadan oo ku shiray magaalada muqdisho ayaa waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegayaan inay diyaariyeen mooshiin ka dhan ah aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka waxa ay ku goodiyeen inay xilka ka qaadi doonaan aadan madoobe islamarkaana dooran doonaan guddoomiye cusub iyagoona eedeymo kala duwan u jeediyey guddoomiyahooda waxa ay ku eedeeyeen inuu xiray xarunta baarlamaanka kadib markii uu ka war helay inuu jiro mooshiin isaga ka dhan ah oo ay diyaariyeen qaar ka mid ah xildhibaanada kulan xildhibaanada golaha shacabka ay maanta isugu yimaadeen islamarkaana kaga arrinsanayeen xirnaanshaha kalfadhiga lixaad ee golaha iyo soo jeedinta mooshin xildhibaanada ay ka keeneen guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa dood iyo falanqeyn dheer kadib isla qaateen inuu yaallo mooshin dhammaystiran oo ka dhan ah aadan maxamed nuur aadan madoobe iyadoo kalfadhyadii kalfadhigii lixaad uu furan yahay ku dhowaad saddex biloodna aanu wax shaqo ah yeelan haddana fadhiyada golaha uu u xiran yahay guddoonka baarlamaanka si urakacna loo hakiyey howlihii shaqo ee baarlamaanka kadib markii guddoonku uu ka war helay inuu jiro mooshin ka dhana in ka badan boqol xildhibaan oo u dhiganta tirada guud ee baarlamaanka federaalk soomaaliya haddaba mooshinkan ay xildhibaanadan ku doonayaan inay xilka uga xayuubiyaan hoggaanka baarlamaanka ayaa imaanaya kadib markii bilihii lasoo dhaafay uu isqabqabsi xooggan buuq iyo sawaxan uu hareeyey baarlamaanka dowladda federaalka iyadoo geesta kale ay jireen olole ay xildhibaanada uga soo horjeedaan hoggaaminta aadan madoobe ee ku aadan habmaamulkiisa baarlamaanka xildhibaan hore oo ka tirsana dowladda federaalk ayaa sheegay inaysan dowladda federaalka ahayn dowlad madax bannaan islamarkaana uu maamulo madaxweynaha uganda cali aadan xasan ayaa faahfaahinta warkaas inuu akrinaya zikariya xaaji cabdi oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waraysi lala yeeshay kaga hadlay shirkii dhowaan xasan sheekh uu kaga qayb galay magaalada kambala iyo heshiiskii dhowaan la shaaciyey ee dowladda federaalka ay la gashay xukuumadda ankara isagoona ku tilmaamay tallaabooyin muujinaya isdhiibadda dowladda federaalka dee kuu kala qorsheeya isagoo neefka wada qaado wey wixii oo dhan dad baa la siiyey erdogan iyo turkiga la siiyey waxaa kumilayna annag laakiin anugu waxaan qabaa dowladda soomaaliya faraha xasan sheekh way ku dhimatay iyo barlamaankiisa waayo sidaasi ma aha maalin walba wax cusub oo dhimasho ah oo dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyed ku dhimanayso ayaa heshiis lagu galaa aan laga warqabin laakiin hadda tani ma ahan heshiis maaha tani waxa weeye dhiibis isdhiibid weeye marka wax laga hadli karaba maaha iibin la iibiyey qarankii iyo ummaddii oo dhan weeye sikariya wuxuu xusay in shirkii kambala xasan sheekh maxamuud lagu sheegay inuu laba bilood kadib dib ugu soo laabto uganda si loogu wada hadlo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo mucaaradka gudaha oy ugu horeeyaan maamul goboleedyada ay shisheeyuhu ka dhisteen dalka dowladda dhexe oo federaalka ahi cid ma hayso dalkii waa wada dirirsan yahay goboladii ma hayso shirkii cartoo kaleo dibadda lagu maamulahayay ayuu kusoo dhammaaday ma garatay laba bilood ka bacdi adoo dadkii heshiisla halkaani ma waaliya marka annagu hadda wax dowlad ahaan wax muxuu ahaa awooda iyo wax sovereign ah waxa la yidhaha madax bannaani aan leenahay ma leh waana la maamulaya museveni baana maamulaya madaxweyne kaleana maamulaya aan shaqa nugu lahayn intaasi kusoo dhammaatay waxaa la yidhi keen dadkaagii dadkaagii ma haysid dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ma dhisna ha gobolladii ma haysid halkaan laba laba bilood ka bacdi shir halkaan u imaadaa la yidhi marka waa cartaa cartaa dib loogu noqdo hadalkan kasoo yeeray xildhibaan hore zakariya xaaji cabdi wuxuu muujinayaa walaaca iyo shakiga xoogan ee ay qabaan siyaasiyiinta soomaalida ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dagaalamaya degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose iyadoo faahfaahin laga helayo khasaaraha ka dhashay dagaaladaas waa kan mubaarag cumar oo inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku warramaya in halkaasi barqanamadii maanta uu ka dhacay dagaal qaraar oo geystay khasaare kala duwan dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee jooga degmada qoryooley iyagoo saddexdii maalin ugu dambeysay ku dagaalamaya gudaha degmada waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo gaaray ciidamadu dagaalamay goobjoogo ku sugan magaalada qoryooli oon qadka taleefanka kula xiriirin ayaa ka warramay dagaalada maanta ka dhacay degmada qoryooli iyo khasaaraha ka dhashay inta uu ka warhayo halkee joogtaa degmada qoryooley bal ka waran degmada qoryooley dagaal ka soconaya yow taasi subaxnimadii waxaa ka dhacay rag maleeshiyaad ah oo kuwo kaloo meel maqaayada fadhiyey soo weeraray waxayna ku dileen hal nin waxayna ku dhaawaceen labo waa gartay dagaalkii u dhexeeya marka maleeshiyaadka oo oo dhanka dowladda masalaya daraad waxaa weeraray labo gruub oo si maleeshiyaadka ah laba laba kamidaa ku dhimatay meeshaas maanta hadda aan kula hadlaayo daqiiqada ka horna ilaa hadda xabadda sikalkeena dhacaysaa dagaal ka dhacay dagaalku haa hadda xabadda sikalkeena ii soctaa waana maleeshiyaadku waa aadifaacyo kala jiraan hadda wallaahi hadda kan midka haddatan hadda soconaya hadda khasaarihiisa weli si cad looma hayo laakiin khasaare la-aan maahan sababtoo ah macnaha waxa waaye xabaduhu
shalay iyo maalintii kasii horeysay ayay magaalada qoryooli marti gelisay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka dagaalka maanta lawareedo aan la hadalnay waxay inoo sheegeen inay ku dhinteen shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka degmada qoryooli ayaa marar badan marti gelisay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka dadka shacabka ku nool magaaladan ayaa ku dhiban dagaaladan soo noqnoqday dhegaystayaal warka habeennimo ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan halkaas ayaan kusoo gabgabaynaynaa taniyo intaan dib u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu